joogaa dastuur dastuurka uu asigoo ku jooga ayaa ay ku dhisan tahay dowladda heshiiska ay soo galeen wuxuu ahaa heshiis oo dowlad maamul kumeel dowlad maha maamul kumeel gaar ah ayuu ahaa maamul kumeel gaar ilaa lix bilood in la islaay ahayd waana dhammaatay taas qofkii raba in uu gala uu yidhaahda heshiisaan soo galnay uma noqonayo cudurdaar heshiiskii kumeelgaarka ahaa maamul kumeelgaar waaye kan waa maamul rasmi ah ay bulshadii shacabkii deegaanada u dhashay ay doorteen lixda gobol annagaa masalna annagaa degan shacabkeenaa degan dadkeeniyaa degan ayagaana doortay annagaa iskale dowladdan way soconaya waxaan kula dardaarmaa in ay iska adkeeyaan aas-aaska dowladda ay dad wadi kara maamulkan ay u dhiibaan maamulada aanan u imaanin tafaraaruq dambe ana lagala faa-iidaysanin aniga laba dowladood oo horey loo soo dhisay intaba waan ku jiray dowladii casey waxaan ka ahaa xibin baarlamaanka oo iyo maxaa lahay guddigi guddigii dhaqaalaha waxaan ku jiray dowladda shaati guduud oo la doortay waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii oo dowladda intaba lugooye iyo dhibaato iyo hagardaamo ayaa lagu burburiyey iska ilaaliya intaas yay idinku dhicin keliya ayaan kula dardaarmaa aada iyo aad ayaad umahadsan tahay ex xildhibaan faadmo sheekh nuurow waxaan iminkana siin lahaa annagoo soo gaarnay dhegeystayaal gunaanadka iyo gabagabada barnaamijkeena ex xildhibaan xasan maxamed idriis xasan maxamed idriis maxaad u gudbin lahayd madaxda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed
madaxda dowlada koonfur galbeed waxaan leeyahay marka ugu horeysa waan salaamaya mar labaadaan salaamaya madaxda dowlada koonfur galbeed waxaan leeyahay dadkiina iyo ummadiina iyo dhulkiina waa meesha keliya u baahan in soomaali ay kaga dhalato dowladnimo koonfur galbeed hadday dhalatana soomaali waxay helaysaa dowlad sal ballaaran oo lagu fadhin karo oo ay soomaalidhan kusoo hiigsanaysa lixdan gobol ummadoodii iyo dadkoodin waa dad xoogooda iyo muruqooda maalanayo umana baahna inay caalam baan taageero ka raadinayno dowlad baan taageerkan tusaale ahaan waxaan leeyahay mar uu hadal hayay madaxweynaha dowladda kumeel gaarka iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha ma aqoonsan aqoonsi idinkama baahnaba koonfur galbeed sababta waxaan leeyahay ma ugaasyadii shalay wax soo dhisi shalay ku dhisay a kan dhisay ma hilibkana xaaraan waaye maraqiisana waa xalaal waxaan weydiinaynaa dowladun baa weydiinaynaa ra-iisul wasaaraheeda iyo madaxweynaheedii iyo wasiirkeeda arrimaha gudaha war shalay ninkii ku doortay oo madaxweyne kaa dhigay oo baarlamaan kaa dhigay a maantana waxaan dhistay ma dhihi kartid erey aa ku dhihi kartid maba jiraan baan leeyahay dowladdan waxaan leeyahay koonfur galbeed maalin iyo habeen bay taagantay madooba nununu haddii maanta dhan aan ka hadalno taariikhdiisi iyo horumarkiisi iyo wuxuu soo qabtay madoobanunu uma baahna in wax laga sixshay madoobanunu ragga hadda dowlada koonfur galbeed ka taagan oo madaxweynaha uu ka yahay xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo wasiiradooda inuu ka aqoon badan yahay baan halkan ka caddaynaya administration iyo maamul iyo nidaam dowladeed kulli madoobanuna wuxuu u yaqaana perfect buu u yaqaana asagaana maanta waxaadna arki doontaan waktiga dhow soo socda habka uu wadankaas koonfur galbeed uu u maamuli doono ayaad arki doontaa hadduu ilaahay naftan baaqi inooga dhigana madoonunow iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa waad arki doontaa reer koonfur galbeedna ayagaa shalay samaysay dowladan sanad iyo barbay fadhiyeen hanti bay leeyihiin xoolay leeyihiin adduunyay leeyihiin ninkii wejigiisa dhaqdana isagaa is hagaajiyay kii wejigiisa wasaq marsadana wasaqdiisa unbuu haysanaya koonfur galbeedna waa loo imaanaa mooyaane dad ma raadsanaysa cidna ictiraaf kagama baahna caalamkana iyagaa imaanaya dowladda hadda xasan sheekh maxamuudna isaga baryootamay iyaga imaan doona waxaan leeyahay koonfur galbeed habeen iyo maalin way jirtaa waynu guulaysanayna constitutionkana wuxuu dhigahayaa saddex gobol iyo intiiba ka badan ha israacdaa la yidhi maamulka oo jubbaland la yidhi waa administration maamul baa loo yidhi mooyaane maamul goboleed maba ahaba haddii lasku qaldaayo dadka indhaha iyo dhagaha haddii laayihiinna waxaan u sheegaynaa maamul iyo maamul goboleed baa la yidhi jubbaland maba la dhihin maamulka jubba la yidhi jubba administration oo ma- gobolkaas uu maamulayo tanna lixdii gobol baa madaxweyne ay samaysteen ugaasyadoodii dhaqankoodii dadkoodii baa wadanka samaysay constitutionkana meel lagaga diidayay iyo meel ay ay ka burinayeenna ma laha waa constitutional sharcigana wuu ogol yahay annagaana garanayna sharciga ummadana way garanaysaa cid kastana wuu garanay ciddii laakiin rabta in ha iska hadlaan um hadal iyo jahwareer iyo broblem iyo iska rabtana ummadan ummad la wareerin kara iyo broblem la gelin kara ma- ummad ayahoodii iyo dantooda ka tashata waay haddii la leeyahay soomaalihii maxaad u tashateen wax maxaad u samaysateen haddii ay dowladda ay leedahayn ninkii tashtaba haddii la leeyahay maxaad u tashatay de ummadda dhan way tashanaysaa adna dowladda horta muqdishaha ka adkaataba maamulkeed ha samaysaba kan labaad waxaan leeyahay dowladda waxay isu waalwaalaysaa ay a- a- ay u leedahay hantida caalamka loogu soo talagalay oo magaca soomaali lagu keeni hoy cid la siin hoyo mabla muqdisho unbay ku aruuraysaa tusaale ahaan dhaqaalo kastoo la keen xamar waxa oo oo gudoomiyaashii bangiyada ay isu casilayeen markay arkeen dulmiga muqdisho ka socda iyo dowladda ay wado unbay arkeen inay ka tanaasulaan oo yidhaahdaan anigu waa iscasileen bale dowladdan far baa ku mudan dhogoolkii la yidhi wax farta laygu soo tagay anuun baa qaloocan buu yidhi dhogoolka dowladda sababta oo adduunyada loogu arki hooye war dowla dowloy loo leeyahay waxbaa waa qaldan waxbaa waa qaldan dhaqaalihii ummaddan la sii aawe ciidamada go- oo gobolada jooga cid dhaqaale laga siino ma beledweyne wax laga siinoon kaalkacya wax laga siinoon bedhaba wax laga siinin kismaayada laftigeeda wax laga siin axmedooba hadda qaylinooya degada muxuu ugu dhaqay dhaqaale buu ugu dhegayay dowladda waxay ay u hadlaysa ay hadal la-aanka ay u tahay dhaqaal raas waay xasan sheekh maxamuud iyo golihiisa wasiirada hadday rabaan ummadan dhiigood inay cabaan war dhiiga muslimka ha cabina ninkii wax samaysa taageer haddii kalena afkaaga iyo adinkaaga ka cesha ninkii wax samaysto asagaa wax samaysanaya laakiin ragga oo hadda wasiirada iyo xildhibaanada iyo koonfur galbeed eh, matalayo afar labaad shacbay dhow kusoo ordoyn gabadha hadda niciimo warka ay idin tiri ummadiina haddaan waxba u taraynin afkiina ka haysta oo meel ka fadhiya fargelinta iyo farkutitaagta ka joojiya waxaan leeyahay xildhibaanada baydhabo hadda maanta ku sugan iyo xildhibaanada muqdisho ku sugan oo eh, maamulka koonfur galbeed taageersanna waxaan leeyahay habeen iyo maalin jooga jira oo guulista waadna guulaysantii maamulka hadda la sameeyey oo dowlad goboleedkana waxaad arki doon hadduu ilaahay idhaahda horumar ayagoo gaaro meesha keliya soomaali ee dowladeeda ka- ay ka curan laheyd ay ka dhalan laheydna waa tan hadda baydhabo ay ka dhisan tahay cid kuma duusha dhibaato ma sameyn maamul bay samaysteen odayaal guurtay bay sameeyeen gobol kastaba toddobaatan iyo saddex guu- oo oday dhaqameed baa la sameeyey toban iyo laba oday gobol kastaba laba iyo toban oday baa la siiyey gobolka baay oo martigelinta dhahaaba hal cod dheer laga siiyey war soomaali cid saa wax u samaysatee corner to corner bal ha la raadiye laakiin wax wanaag ah nin kasta markuu sameeyo ummad wanaaga diidaaba la helay rasuulkeeni salawaatullaahi calayhi wasalam markii diintii eh, muqadaska ahayd ilaahay soo dejiyey imisa mucaarad ku noqoto oo tiri ma jirto war nin kastoo wax wanaagsan samaynaya mucaaridkiisa waa taagtaga laakiin suyuujadka damben waxaa guulaysanaya ninka xaqa ku taagan koonfur galbeed xaq bay wadataa cidna ma dulmayn hoysa ninna kuma duulahayno qofna ma dulmayno ilaah baa xaqa waafajiyay soomaaliya waxaa leeyahay dulmiga aad ku wadaan ka joojiya inta koonfur galbeed raacsanna allah ha idin barakeeye inta mucaarid ku aan allah ha idinsoo hanuunin baan ku aada iyo gabagabanahay aad ayaad umahadsan tahay Eh, eh, nimco adigana maxaad fari lahayd eh, madaxda sare ee go- dowlad goboleedka koonfur galbeed
aa cabdicasiis iyadaa umahadsanta n madaxda sare oo koonfur galbeed landooradii hata sida mudane max- madaxweyne maxamed madaxweyne nuunow maxamed iyo madaxweyne ku-xigeenka n lamadioba wali lahaa guulaysada tan kale lan cadow an lahayna malee lan oo lan han ku horjeeda an lahaynana malee wal kasta oo la suubiyo oo wanaag eh lan hun oo caqabadka ee mal waayo laakiin hoob iyo midnama muujiyaan oo midoobaan oo li- shacabka lita gobol eh, oo koonfur galbeed soomaaliya iska duuba munaasadiyo hata ma iska duubanin oo maamul midaysan raalli laku eyi lan habshan dhawow hanku bahi iyo on mudeewa waan weli aaminsanaa dulduleel malaha ku galaw wali kale farhiin andarey nimankan waqtiga isku kudhumiyo hanibaabakiin waqtiga ay meelasiinku ku dhungnay gacmo furungan laha ka dhawaaye dowladan lan kasta oo ha ka biiraw oo markii hore bini aadan qaldamee sagooni ee anfakeri madi dambeena aragay inti meelan mira dhalku kooyi wali lanahasku ku biiro dadkiinu tinjeelin fartahumaati firdhismakoka gohaa soo marto qalbanteen welsan cafiye inta sida jiifsagaaray sheegay xukun ankoyne xukumadan basiinka dhiina hata jaanisa haysataan hata kooye dowladana wali aaminsanati guulaysataa inti nagdaas sababto oo eh inti odayaalkii fadhiyeen baarbakiin oo dowladan la dhasaay meeqa jeer la hadkaday in la burburo la shalko beesi laha dhiibi ama soomaalahan adeegsadi dad oo matalow ummado mayla eraay koonfur galbeeda lahan adeegsadi iyo oo dhan wala ku qaado waaye sababto ay xaqa ka teeganayeen daacad ahaayeen daacadnimadii toogeedka banaanka kooy marka wali lahaa lankii fadaw ini isu shaldantaale dowladan ayaan ka hungoognay dowladan ummadiya wa diyaaran e ummadiya garabsirun shacabshee garabsirun dhalinyaradiya ururadiya bulshada ururadiya haweenka baalsirun hiil iyo hoolila garabsirunyi jaaliido shanta qaado roogdood roogda aragden inti taageero dhiibuhayan oo wafsaadyo meel kasta xaflado laka dhagohay oo balan fadaan xaflad ma indhaka fadna dowladan wal wada taageersanyi gacmoo korlanka haaya dowladan xasan sheekhna ani aqoonsanta kafaylata oobiyan aqoonsan iyo irka roobka og sababtoo ee boqolaal maamul goloboleeda laku dhasi soomaaliya sakasta aqoonsada jarti wala litan gobol iska hiran lama lama gobol oo magaalada shaleediyo lan idhanagoo madax mayla raayi caasabad unku eba aqoonsatay mase hal hal qabiil ba aqoonsatay waay iyan aqoonsada waakili gobol umadegaas oo walaal ee ni dowladan haba sanile wala iyan aqoonsado waysanta iyo faran laabanta iyo dantiya ka aqoonsado doonta ururada caalamka ama igad ama mayla raay international mayla raay wal kasta oo ayidaadna ku fadaay hoobisan meel teegataan cadow isku reebtaan dhanna kasta isku dhagtaan sadaisan hata walaan doorateen isan an muujidaan midnimadin inaysan madaysantiin lasi ogaan wali aaminsanaan lan kasta fadhigii ngasinka kooyo luwaagin hoostiyo ha surme wali ilaahay anku tugay ini dowladii jarta alla ka weer ini dowladii nacabka alla ku reeba ini iyo cadowsha isku inaadayaan oo doroneeja isku ogaadaan hadda casiis eedana ama hadsanta ilaahay mayle raay iti guulaysatay kawaala dowladda aad iyo aad aan mahadsanto malaaq mustafa cali xasan oo ee usuuna malaaqa dalka jarmalka jaaliyadaha koonfur galbeed soomaaliya iyo wayba jeelaada faday inuuna barnaamijkana ka gabagabayno malaag haye may fariinaan farafadii madaxweynaha iyonay ku-xigeenshay
adisaweydan mahadsanta madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenjay eed iyo eedan taageersagna khaasatan jaaliyada digil ee marada jarmalka eedan taageersana galanna ka deysi sidaas horno galadan ka jeysati mana ka jiifadaana yacni mayleray soko dugunay ikarsanay dadka fuudaa ku dhume dadka oo walaaladaane bakiin fadhiyaan jilaafadii oo wadaan walaaladii oo ka dhaafeen dowladii oo taageereen yacni dowladda xamar aan dowlada soomaaliya mara dowlada xamar fadhiyeed jaritaanka kii kanoo diidanta magaaga kii kanoo diidanta yacni hiban iheeb i galmudug hal qabiil waay intaas u aqoonsanta koonfur galbeedna hal qabiil ma ah soomaali dhan waay lamba soomaali halmundulka lahay yaa laha taczuumi yaa ku qiib galay dowladda xamar fadhiyeeda waynu sheegane jalaafada ka dhaafoy lanka oo kismaayo duroogon aan maamul miinkasaw lanko shalayba al-shabaab hay waay al-shabaabna meel maamulaas un mana fiirsadaan mana ogolini goboladaan gobolada lixda iyo ka mid ata haddana waan sheegay dadku walaaladaan meelasan janjeer iba shilin wala hele sharafna mala helaw lanka shilin geegan janjeer sharafta ay koo dhungnay hadalkan intaan ku baya salaaminti calayka salaam aad iyo aad yaan mahadsanto dhegeystayaal wayba hadeernay gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkana oo hay barnaamij gaar ah oo isiin kula dareertaan shabakadaha warbaahinta dafe.com baydomedia.com isha baydo.com radio baydo iyo radio wadajir barnaamijkaas oo lanka tirigalay ini taageeri ambali lanka dira dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha mudane madow nuuno maxamed iyo ku-xigeenjay mudane maxamuud sayid aadan oo shalay laka caleemasaari magaalada baydhabo barnaamijkii waybaa ni kula qiib galaayay ekis xildhibaan faadimo sheekh nuurow oo horan ku tirsanaaday jirtii dowladoogii kumeel gaarka dalka mari sidoo kale waxaa isna nagala qaybgelayay ekis xildhibaan xasan maxamed idriis oo isna xubin ka soo ahaa baarlamaan dowladihii kumeel gaarka ee dalka soo maray dhinaga kale weyba usuna kugu jaray qadka afayeenka dalada jaaliyadaha koonfur galbeed soomaaliya ee dalkii sweden s r s lankasow mudane cabduqaadir axmed maxamed jiif sagaarey iyo weliba malaaq mustaf cali xasan oo isna ah mid ka mid a malaaqyada jaaliyadaha koonfur galbeed soomaaliya ee dalka jarmalka iyo weliba nimo isaaq maxamed oo iyana kumid ee guddiga fulinta dalada jaaliyado koonfur galbeed soomaaliya s r s ee dalka sweden tan iyo intuunu ka kulmi doono barnaamijkan barnaamij lamida weybasiinku ku tabaane sidaas iyo nabadgelyo barnaamijkana weybasiin jeediyayay anooya cabdicasiis maxamed axmed agacde
siibta macaan aad maqlay